إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada warka subaxnimo idaacad islaamiga alfurqaan qodobada saakaan idinkugu soo diyaarinay idinkana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar habeen ka hor mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisiin askarta shisheeye ay ku lahaayeen duleedka deegaanka buulamareer waxaa xalay la weeraray qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ee kuwa dowladda federaalka ee banaadir iyo shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan wilaayada mudug oo ay weheliyaan odayaal dhaqan ayaa gaaray furimaha dagaalka wilaayadaas haweenay soomaaliyeed ayaa hanjabaad kala kulantay dowladda jarmalka oo haweenaydaas ku eedeysay in carruurteeda ay barayso diinta islaamka sidoo kalena laga qaadan doono carruurteeda beeraleyda deegaanada hoostaga magaalada boraawe ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa bilaabay inay beertaan dalagyo kala duwan dadka degan tuulo hoos tagta deegaan u dhow xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa ka cabanaya biyo la'aan in muddo ah ka jirtay deegaankaas dowladda kenya ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in gobollo badan oo dalkeeda ku yaala laga cabsi qabo abaaraha ka jirta inay saameyn xooggan yeeshaan jenaraal ka tirsanaa ismaamulka amxaarada ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla dalka itoobiya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axada dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar habeen ka hor mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fadhiisan ciidamada shisheeye ay ku lahaayeen duleedka deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo la xiriira weerar kala duwanna oo mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ku qaadeen shisheeyaha ku sugan qaar ka mid a saldhigyada ku yaala gobolada shabeellaha hoose iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan banaadir waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerara ku qaaday qaar ka mid a fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka samaysteen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya oo ay ka mid yihiin gobolka shabeellada hoose iyo banaadir haddii aynu ku horeyno gobolka shabeellada hoose silsilada weeraro ah ayaa lagu beegsaday fariisimaha qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee qaybta ka ah soo duulayaasha rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamadan ay ku sugnaayeen saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan isla ugandha saldhigga la beegsaday ayaana ku yaala deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer inta la xaqiijiyey waxaa weerarka golweyn ka dhacay lagu dhaawacay hal askari oo ka tirsan ciidamada ugandheeska ee ku sugnaa halka habeen hore ayay ahayd markii sidaan oo kale ay weerar ku qaadeen rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada ugandheeska ah ee ku sugan isla deegaankan golweyn ee hoostaga buulamareer gobolka shabeellada hoose wuxuu ka mid yahay gobollada ay ku soo duuleen ciidamada shisheeye oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka waxaana ka socda weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka la kulmay ee ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ayaa ku sugnaa biyodega xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiluwaa faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha weerarkan ka soo gaaray ciidamada lagu qaaday mas-uul ka tirsan wilaayada mudug oo ay weheliyaan odayaal dhaqan ayaa gaaray furimaha dagaalka ee wilaayadaas maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya wafdigan uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee mudug wafdigan ayaa kormeer ku tagay furumaha dagaalka ee wilaayada islaamiga ah mudug iyagoo u khudbeeyey dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamza ayaa sheegay in shisheeyaha ay ku jabeen soomaaliya si gaar ah wilaayada islaamiga ah ee mudug aawo marka diyaaradii aawe dabaabaadka aawe balaayadii gafuurada xirxireeda gaara ay soo magaranaysaa wakhtiga badan ku soo bixisay aawey wixii oo dhan mid bakhtiyey iyo mid jiisaabay iyo mid ma garanaysaa la gacan mariyey iyo mid iska tegay noqdeen sow ma aha sida aad ka aragtaan qaycad sida aad ku ogeedeen meeshii la dhihi jiray camaaro wixii ka dhacay sida aad ka aragtaan qaybta hadda annaga aan joognee mudug adduunka gaaladu waa jabtay ogaada allaahu akbar allaahu akbar sida ay uga jabtay gobolka mudug qaybihiisa ay soo ataagtay sida ay uga jabtay bay gaaladu adduunka ugu jabtay adduunkoo dhanay ugu jabtay adduunkoo dhanay ka jabtay sheekh xasan abuuxamsa ayaa ciidanka shabaabulmujaahidiin kula dardaarmay inay addeecaan umaradooda haddii luu yidhaaha waxaad ku qoran tahay geedkan hoostiisa meeshaasaad iska fadhinaysaa maxaan u fadhinaha dhihin adiga meeshii lagugu aadiyo annaga doorasho malihin ogaada annaga doorasho malihin ninkii majmuuca loo dhiibow ilaahay u tala saaro ninkii ka badan loo dhiibow ilaahay u tala saaro cadlina sameey ninkii unugta lagu fayliyo ninka ugu dambeeya laga dhigow sidaada ku qanac sidaada ku qanac nin ma og tahay adigu aad oqoonta ka badantaood ka oqoon badantahay adigu ood is leedahay waaba ka waxtar badan tahay oo aad is leedahay ma garanaysaa ciidanka iyo taatiigiisa iyo nidaamka adiga uga habboon aad is leedahay baa waxaa dhacaysa adiga in amiir lagaaga dhigo daacu kugu leeyahay adeec soo dhoweyn iyo ismarxabeyn kadib odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah mudug ayaa iyaguna dhankooda u khudbeeyey ciidanka shabaabulmujaahidiin waa kuwaan afhayeenka golaha nuqabada mudug nabadoon xasan aadan nuux iyo nabadoon cali saciid maanta wixii ka dambeeya laga bilaabo saacaddan inaan suquurta inkula jirno allaahu akbar allaahu akbar ood nagu tashanaysaan annaguna idinku tashanayna weliba annagu waa idinku tashanaynay laakiin adinku nuqobadii gobolka oo socota markaan ka hor lama aadnaan kulmin waxaad ku talagelaysaan haddii ayna siina yari jirto iyo haddii xabadi jirtaba inaan garabkiinna taagannahay
laa ilaaha ila allah muxamed rasul qofkii diida kitaabka ilah lagu dhaqmo qofkii diida xabbadaa naga dhaxaysa xabbadaa naga dhaxaysa wax tollimaa iyo ahal iyo qaraaba nagama dhaxayso waxaa naga dhaxeeya inaan si dagaalanoon birta isgelinaa naga dhaxaysa waxaan leenahay marka ilaahay hana sugo si kastaba ha aatee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa marar badan waxaa lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug haweenay soomaaliyeed ayaa hanjabaad kala kulantay dowladda jarmalka waxayna jarmalka haweeneydaas ku eedeyseen carruurteeda ay barayso diinta islaamka sidoo kale waxaa haweeneyda loogu goodiyey in carruurteeda laga qaadan doono haddaba faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise hooyo soomaaliyeed ee ku nooleed dalka jarmalka ayaa dib ugu soo laabatay dalka kadib markii ay handadaad kala kulantay dowladdaasi dowladda jarmalka ayaa ugu hanjabtay inay carruurteeda ka qaadan doonaan sababta ay ugu qaadanayaan ay tahay inay barayso diinta islaamka iyadoo arrimahaas ka hadlaysa ayaa waxay tidhi waxaan la kulmay tacdiyeed aada u badan qof waxaan ahay da-aan wadnaheedu karnayn ilaahay wuxuu ummadda siiya ubad baa ugu qaalisan ubadkiina haddaan waddankii afrika hadda aan isiraado kuma noolaan karayaan waddankii yurubna aan tegay haddii caruurtaydii laygu soo weeraray oo mid diinna lagu qabsaday nayar oo tiisanana laygu qabsado oon hadlaynin oonan anigu aanan dembiga iska lahayn oo mina laahuda ka hadli weyday haddii marka aan dhibaato dee weyn baan dareemay naagaha social serviska laydhahdaa ayaa xidhiidhii la soo sameeyey waxay dhahdeen caruurta waxaad ku haysaa dhibaato badan ilaahayna wuu ogaa inaanan caruurtayda dhibaato ku haynin hooyada ugu fiicanaan ahaa hooyada ilmaheeda uu taagan ahaa iyadoo hadalkeeda si wadata ayaa waxay sheegtay in carruurteeda mid ka mid ah ay su-aalo ka weydiin jireen diintooda suurta toobu marayay afkiibuu ku bartay luuqadooda wuu iska caabiyey wuu la hadlay naag baa ugu iman jirtay khamiis kasta iskoolka diin ka hadlaysa diintay ka hadlaysaana diin ay ku caawinaysa mahay waa diin ay ku doondoonayso rufiyaanimo iyo dhib markaa waxay igu soo qori jireen ashahaado kasta diinta boqolkiiba boqol diinta wuu haystaa diintiisu ku fiican diintiisu aad uu yaqaanaa hooyaduna waxay ku qasbantahay meel kastuu joogo mas-uuliyad ka haysata ilmada inay diinta barto waa waxa aniga mas-uuliyadda saarantay maanta aan dhintay aanan ilmahayga diin barin aanu bismilla qulwalaaba iisoo akhriyayno qur-aanka iisoo ducaynayninba dee ilmahaasi waxa weeyaan ma baadiya marka iyagu waxay ka hor taagan yihiinba ilmo diin yaqaana waxay baaq u dirtay ugu dambeyn haweenka soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka u dirayaa hooyooyinka markaan xasuusto ciyaalka soomaaliyeed ee ku xaragoonayaan naag indho buluug gelin indhahayga ilmaa ka socotaa waxaan ku odhanayaa gabdhaha soomaaliyeed iyo hablaha soomaaliyeed ilaahay meel kastaba rasuquu dhigay aniguba waan iskaga yimi gaajanoo ma dhiman oo isbadbaadiya naftiinana badbaadiya indho dheerna yeesho idinkunbaa laydinku maqan yahay saasaan odhan lahaa kula talin lahaa aadna habeen kastaanu kuwaygu yimaadeen laakiin habeen kasta waxaan ka daawadaa aan sidaa u eegaa dhibaatada lagu hayo carruurta soomaaliyeed wadamada reer galbeedka ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan ay kala kulmaan dadka soomaaliyeed iyadoo caruurtoodana laga hor istaago inay bartaan diinta islaamka beeraleyda deegaanada hoostaga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa bilaabay inay beertaan dalagyo kala duwan mahad cubayd ayaa ka waramaya
socdaal gaaban oo aan uga ambabaxay xarunta idaacadda alfurqaan ee deegaanka kunye barow ayaan ku gaaray deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ujeedka socdaalkayga ayaa ahaa in aan soo indhaindheeyo sida uu u bilowday tacabka beeraha iyo heerka uu marayo dalagii dhowaan la beeray intii aan sii hayo waddada waxay indhahaygu qabanayeen doog barwaaqo iyo dhir aad u qurux badan kuwaasoo marka aad aragto indhahaaga soo jiidanaya maadaama aan ka soo baxay meel roobka uu ku yaraa waxaan markan galay jawi kale oo aad u qurux badan kana beddelan kii hore in cabbaar ah markii aan soconay kadib waxaan gaarnay qaryada nasrudiin oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada baraawe taasoo uu ku wajahnaa socdaalkeenna markii aan gudaha u galay tuulada waxaan la kulmay dad beeraley ah waxaana islamarkiiba usii dhaqaaqnay dhanka beeraha maadaama uu wakhtigu aad ciriiri iigu ahaa durbaba markii aan ka ambabaxnay deegaanka waxaan galnay dhulbeereed baaxad leh kaasoo lagu tacbay dalag u badan gelayda iyo qaybo ka mid ah nuucyada khudaarta qaybaha hore ee waraysiyada aan la yeelan doono beeralayda ayaadna ku ogaan doontaan insha allah waxaa sababay in fasalkan ay beeralayda nasrudiin aad u beertaan gelayda markii ugu horreysay aan gudaha u galay beeraha waxaan la kulmay mid ka mid ah beeralayda waxaana kala sheekaystay sanadkan iyo waxa uu beertay wuxuuna yidhi waxaad ii sheegtay in aad beeraha la abuuray adigu laftarkaagana aad beer abuuratay maxaa kuu baxaya marka adiga oo aad beerta ku abuurtay giley qaarna saddex jibaal amalna ilaawo mahadle digiraa ka ridi waa dhalade haddana falaa ka haya kolka waa noo baxay haddii irabeeda marka ilaahay iska haysada alla hadde badaraa suu hayna dadka beeraha tacbaday islamarkaana ay xilligan u baxayso waxaa ka mid ah ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beesha ciroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose wuxuuna yidhi ani laba beeraan leeyahay mid ayaa hadda beeran waxaana ku beeran geley marka geleydaas waxaan u beertay geleyda in aan uga baxno baahada maadaama anagu dad degan beere dhex degan aan nahay beeraho beerahan waa sababta loo abuuray geleyda waxay tahay nolosha koowaad oo bulshada anfici karta geley kow ka ah li-anna waa nooli oo qofka bini-aadanka nooleyn karo intaas kadib waxaan u jihaystay tuulo lagu magacaabo fudhow oo iyaduna ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada baraawe islamarkaana uu maro webiga shabeelle laakiin waayo badan aysan soo gaarin biyaha webiga waxaana halkaas kula kulmay dad beeraley ah waxayna iiga warrameen sanadkan iyo waxa u baxaya magaagay macalinnuun ibraahim waxaa ku sugan yahay tuulada fuudhow waxaan dhex joogaa beertayda
beertaada maxaa ka baxaya marka
beerta waxaa ka baxaya wax kast wax kasta oo lagu beera ku baxa maanta waxaa ku yaala geley geleyda hadda beerta ka baxaysa waa geley waaweyn waxay markan hadda ku dhowdahay haddii ay muddo yar sii joogto in ay sabuul dhasho ka waran marka geleyda marka maxaad ku dooratay inaad fasalkan beerato
geleyda waxaan ka dooratay xoogo macnaha abaaro farac badan usoo martay hadda macnaha sidaas darteed ayaa u dooranay geleyda inaan tacbana
ugu dambayntii deegaanadii aan socdaalka ku soo maray waxay muujinayaan hamiga ay dadku u hayaan tacbashada beeraha waxaana la filan karaa insha allah haddii uu sidan ku sii socdo waddanka in uu gaarayo horumar dhanka wax soo saarka ah dadka ku dhaqan tuulo hoos tagta deegaan u dhow xerada qaxootiga ee xagar dheer ayaa ka cabanaya biilaan in muddo ah ka jirta halkaas maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya
weli waxaa deegaano ka tirsan dhulka ay xoogga ku haysato dowladda kenya laga dareemayaa saameynta abaartii sanadkani ku dhufatay halkaas tuulo lagu magacaabo bohol shan oo ka mid ah deegaanka fafi oo daris la ah xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddo ah ka jirta halkaas cabashadan ayaa timid ka gadaal markii uu halaabay ceelkii ay biyaha ka heli jireen dadka deegaanka haddaba waa kuwan qaarkood warbaahinta la hadlay oo ka waramaya cabashadooda waxaan nahay degmada bohol fayf tuulada degan baan nahay inta saddex bilood laga joogo waan biyolac nahay biyola'aan baan nahay ilmahabaa biyola'aan nooga baktin rabaan umalihiibaa biyola'aan nooga baktin rabaan dhibaato oon oo aad u badan baana haysata waa anoo jooga boolfayf waxaan ka cabanayaa oon jiro iyo dhibaatooyinna soo fool saareen matoorka ayaa naga hadlaysan muddo saddex bilood eh muxuuna ka hallaabay banka meelo badan ayaan cosi u dirsanne wax jawaabna weli maanan helin waaga hadduu kuu baryo waxaad ku kici lehed ood ku dhaqaaqi lehed waa biyo saaka salaaddii ilmeheenna saan oga soo dhaqaaqnay waxbarasho inay aadeen in kale war uma hayno haddii uu matoorkeen naga hallaabe qayli meel walba waa gaarsiinay koontig waa gaarsiinay meel kasta hay-adaha u n iyo meel walba waa gaarsiinay arrinta iidahee dhibaatadeeda waa ka bixi la'nahay dadkii iyo duunyadiiba haddii waxa qaxootigaan biyo u doonanaa oo bilcaanta iyo qaxootiga ay caag u qaataa qaxootigaa biyo loo doonaa qaxootigiina asaaba oomano oon ka bixaynin markii dawladda la dhisaayo dadka kenya baan ka mid nahay markay dhibaatana qabatona haddii waxaan nahay ma kasayno dhanka kale warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in ay ka sii darto abaarta saamaysay shan iyo labaatan ka mid ah ismaamul ku yaala kenya kuwaas oo weli aan ka soo kabsan abaartii ku dhufatay halkaas degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan maamuladani ayaa lagu soo waramayaa in dadka ku nool ay wajahayaan macaluul daran sida ku sugan warbixinada warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mas-uul sare oo ka tirsanaa milatariga dowladda xabashida itoobiya ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday maxkamad fadhigeedu yahay magaalada adisababa janaal tefera mamo oo ahaa taliyihii ugu sareeyey ciidanka milatariga ayaa waxa uu ka soo muuqday maxkamadda kadib markii muddo laba bilood ah la weysanaa halka uu jaan iyo cirib dhigay xaaska tefera mamo ayaa wakaaladaha wararka waxay u sheegtay in saygeeda ay xireen ciidamada ammaanka kadibna ay ka war heshay isagoo maxkamadda taagan saraakiil mucaarad ah ayaa sheegay in jenaraalka loo haysto eedeemo ku aadan in uu maleegay majaxaabinta nidaamkii dastuuriga ah ee ka jiray ismaamulka amxaarada tefere mamo ayaa bishii febraayo ee lasoo dhaafay waxa uu bixiyey waraysi uu ku dirayo xukuumadda abiy axmed taas uu ku eedeeyey inay si xun u maamushay dagaalka lagula jiro jabhadda t b l f ninkan oo mar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysay ismaamulka amhara ayaa ilaayi hadda aan loo ogoleen inuu iska difaaco eedeemaha loo haysto warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay warbaahinta islaamiga alfurqaan waa nagaynta